barkacyaasha ku nool magaalada jowhre caasimada maamulka hirshabelle gaar ahaan xaafada horseed ayaa wajahaya xaalad nololeed oo aada u adag iyagoona u baahan gargaar degdeg oo biniaadanimo haddaba qaar ka mid ah dadka barkacyaasha ayaa waxay baaq dheer u diraan cid walba oo soo caawin karta inay la soo gaadho gargaar biniaadanimo oo degdega waxaan ka cabanaynaa dadkaas si degdeg ah inaa laaga soo gaaro naaga hadday fooshtaan meel isbitaal ee mala ay aadaan ilmaa joogo iskuul malaha halahaasaan ka cabanaynaa dow ilaahiraa marka walaalahayn muslimiinta waxaaniga baahana inaana soo caabisiin inaad wax noogu soo tartiin inaan soo garab istaagtiin hadda waxaa noogu horeeya caloolxumadii ukhdada naga dhexmilaa waxay tahay koob horta waa baahi wax la cuno mala macluulaa ka jirto waxaa ka jiro baacihii biyaha laga galay dadka ma haysaan sidoo kale waxaan la haysanin sinsiyeeri mala hayso ankii xataa waxii lagu jiifanaya dadka barkood waa kasoo carran agab wax lagu karsado male wax la cuno ilaaha haayo waxaa loo baahan yahay wax la cuno inta macnaha mudan maamulka gobolka in meeshaas si degdeg laga soo gaaro